bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo dalsani muqdisho kusoo dhawaada warka duhur qodobadaan idiin haynana waxaa ugu waaweyn
laamaha amniga soomaaliya oo soo bandhigay askari dil dhaawac askar dil dhac iyo dhaawac ka geystay magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ah oo ku dhawaaqday tirada xujayada soomaaliyeed ee ku geeriyooday sacuudiga ah intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka
safaaradda shiinaha ee soomaaliya oo fursad qaali ah usoo bandhigtay ardayda sanadkan u fariisanaya imtixaanka dugsiyada sare ee dalka
dowladda soomaaliya ah oo midooda afrika ka codsaday in dib loo dhigo bixitaanka ah ciidamada admis ee gudaha soomaaliya
xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacno wanaagsan waa khamiis taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha juun laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayaga ayaad maqasheen u diyaargarooba isagii oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilowna dhegeystayaal laamaha amniga ah soomaaliya ayaa soo bandhigay askari dil dhaawac iyo dhac ka geystay magaalada muqdisho sida warkan uu ku dheereynayo elka casi
waxaa ka rabaa inaad ciidanimadiina ku qanacsanaataan oo aad sharaf iyo karaamo in idinka ay aaminsanaataan oo qalbiga ka aaminsanaataan oo qaranka idinkoo ku faraxsan oo aaminsan oo diidagelisan oo ku qasbaynin aad qaranka u shaqaysaan waxaa la rabaa shaqada aa haysaan inaad moral u haysaan oo niyad u haysaan oo aad niyad iyo diilo iyo karaamo u haysaan oo aad subaxi markaad soo kacdaan idinkoo aad salaada ilaahayna dukaday ku faraxsan aad shaqadiinni aadaan oo u soo kacdaan oo aad shaqaysaan taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa soo bandhigay sagaal eedeysane oo loo haysto falal isugu jira dil dhaawac iyo dhac ay u geysteen dadweynaha ku nool gudaha caasimadda muqdisho eedeysanayaashan waxaa ku jira shabakado abaabulan waxaana ku socda baaris waxaana la horgeyn doonaa maxkamad awoodda u leh ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ragga lasoo bandhigay qaarkood waa odayaal sidoo kale intooda badan waxay ku hubaysan yihiin tuutaha ciidamada dowladda iyo qoriga loo yaqaano a k ragga qaar waxaa loo haystaa dilal balse lama shaacin cidda ay dileen iyo sababta ay u dileen si gaar ah ninka ugu weyn iyo kan ugu yar ayaa loo haystaa dilal sidoo kale ragga kale qaar waxaa lagu shaaciyey qoraalkan inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda gaar ahaan militariga soomaaliya sawirada sagaalkan eedeysane oo magacyadooda iyo weliba dunuubta loo haysto lagu soo dulqoray ayuu baahiyey booliiska soomaaliyeed oo gacanta ku haya raggaasi muddooyinkii dambe booliiska soomaaliya ayaa go-aansaday in la fadeexeeyo oo bulshada loo soo bandhigo qofkii qalad galah ee mutaysta xarig waxaana lagu sawiraa astaanta booliiska isaga oo maxbuus ah waxaana bulshada lala wadaagaa dembiga loo haysto waxaana booliiska soomaaliyeed uu sheegay in raggan sagaalka ah ee dilalkii dhaca iyo dhaawacaba u geystay dadweynaha dhowaan la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh si ay iyadu go-aan uga soo saarto sidoo kale booliiska gobolka banaadir ayaana marar badan gacanta kusoo dhigay burcad u badan ciidanka dowladda oo dil dhaawac iyo dhacba ka geystay gudaha caasimadda waxaana inta badan dhacday in burcadda qaarkood laga sii daayey saldhigyadii lagu xiray
dowladda federaalka soomaaliya waxa ay codsatay in hoos loo dhigo bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee dalka ku sugan iyadoona ka digtay xaaladda amni darro ee dalka sida lagu sheegay dukumentiyo oo lasoo bandhigay ama la sheegay in ay qortay wakaalada wararka erotres warqada ay dowladda soomaaliya bishii hore u dirtay kuusimaha guddoomiyaha golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda afrika ayay soomaaliya kaga codsatay in dib loo dhigo ilaa iyo bisha sebteembar kala barkeeda afar kun oo askari oo ka bixi doona soomaaliya dhammaadka bisha juun dowladda soomaaliya waxay ku talisay in guud ahaan waqtiga bixitaanka la bedelo iyadoo lagu saleynayo diyaargarowga iyo kartida ciidamada soomaaliya si kastaba ha ahaatee howlgalka midooda afrika ee kumeel gaarka ah ee soomaaliya admis ayaa waxaa ka go-an inay soomaaliya ka baxaan kow iyo soddonka bisha disembar iyadoona la filayo in ciidamo cusub oo tirayar ah lagu bedelo midooda yurub iyo mareykanka oo ah maalgeliyayaasha ugu sareeya ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ayaa isku dayaya in la dhimo howlgalka nabadilaalinta sababo la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta muddada fog iyo sii jirista howlgalkan ee diblomaasiyadeed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan uganda ayaana sidaasi u sheegay wakaalada wararka ee reuters
dhinaca kalena xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose sarkaal ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidanka koorkor ay ka fuliyeen duleedka degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ururka koowaad ee korkor cabdisalaan jaamac xasan ayaa xaqiijiyey howlgalka lagu dilay xubintaasi ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab sikriye cabdiqaadir shabeelo oo dhinaca sirtoonka ugu qaabilsanaa al-shabaab ahaana madaxa qaraxyada al-shabaab ee deegaanka beriirah ayaa lagu dilay howlgalkaasi dhinaca kale cabdulaahi xuseen oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa lagu qabtay aaga duulada sheikhow kaab oo u dhow deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud isagoo alaab ka qaadanaya koob al-shabaab kabaad u ahayd ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaana soo qabtay ninkan oo sheegay in laba sano uu ka tirsanaa dagaalamaasha al-shabaab
markana haddaan eego safaaradda shiinaha ee soomaaliya magaalada muqdisho ayaa waxay fursad qaali ah usoo bandhigtay ardayda soomaaliyeed ee sanadkan galaya imtixaanka qaran ee mideysan ee dalka guud ahaan markii loo eego imtixaankaas oo la filayo inuu bilowdo maalinta sabtida ah ee nagu soo aadan imtixaankan oo ah imtixaan guud oo guud ahaan dalka ka dhacaya ayaana la filayaa inay galaan in ka badan soddon iyo todoba kun oo arday ee sanadkan galaya imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka ee dhowaan bilaaban doono waxaana markii ugu horeysay safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho ay ku dhawaaqday inay qabanayso barnaamijka abaalmarinta ardayda laba kun afar iyo labaatan gelaya imtixaanka qaran ee mideysan waxaana si gaar ah loo abaalmarin doonaa kontonka arday ee kaalmaha ugu horeeya ka gala imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka iyadoona kadib safaaraddu qaban doonto munaasabad weyn ooy ku abaalmarin doonto ardayda kaalmaha ugu horeeya gala ardayda gasha kaalinta koowaad ilaa iyo kaalinta saddexaad mid kasta oo ka mid a waxaa la siin doonaa kun doolar halka ardayda gasha kaalinta afaraad ilaa iyo kaalinta tobanaad la siin doono lacag siddeed boqol oo doolar ah ardayda gasha kaalinta kow iyo tobanaad ilaa iyo kaalinta labaatanaad waxaa la siin doonaa lix boqol oo doolar halka ardayda gasha kaalinta kow iyo labaatanaad ilaa iyo kaalinta kontonaad ee ugu dambeysa la siin doono afar boqol oo doolar jaaniskan ayaana waxa uu ku xiran yahay arday kasta iyo dadaalkiisa safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho ayaana markii ugu horreysay ku dhawaaqday barnaamijkan waxa ayna sheegtay inuu sii socon doono gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cismaan cumar ayaa ugu horeyn sharaxay tirada ardayda la abaalmarinayo iyo ardayda sanadkan gelaysa imtixaanka dowladda iyo hababka ay marayaan sanadkan waxaa u fariya soddon insha allah soddon iyo toddoba kun oo arday dhammaan maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir insha allah safaaraddu waxay u ballan qaadaysaa ardayda sanadkan u fariisan doona imtixaanka kontonka arday ugu koreyso inay sii doonto abaalmarin abaalmarintaasna waxay noqon doontaa ardayga kaalinta koowaad ilaa kaalinta saddexaad gale waxay sii doontaa kun doolar ardayga kaalinta afraad ilaa kaalinta tobanaad galana waxay sii doontaa siddeed boqol oo doolar ardayga kaalinta kow iyo tobanaad ilaa kaalinta labaatanaad galena waxay sii doontaa lix boqol oo doolar ardayga labaatan iyo koowaad gale ilaa kaalinta kontonaad waxay sii doontaa afar boqol oo doolar dhammaan ardayda soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa guul wacan markii imtixaanka la soo dhejiyo insha allah waxay qaban doontaa safaaradda event weyn xaflad ah lagu abaalmarin doono ardaydaas insha allah dhankiisa kusimaha safiirka safaaradda shiinaha ee soomaaliya jane wendi ayaa soo bandhigay qorshaha safaaradda ee ku aadan ardayda ay abaalmarinayaan isagoona ardayda ku dhiirigeliyey inay ku dadaalaan inay gaalmaha ugu horeeya ka galaan imtixaanka qaran ee la qaadayo kontonka ugu horeeyana ay ka mid noqdaan
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dirada xujiyada soomaaliyeed ee ku geeriyooday sacuudiga intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay tirada xujada soomaaliyeed ee geeriyooday intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka madaxa xafiiska arrimaha xajka dowladda soomaaliya doctor qadar daahir suleymaan ayaa sheegay in saddex rag ah iyo sidoo kale saddex dumar ah ay ku dhinteen intii lagu guda jiray waajibaadka xajka
waxaa la doonayaa liis kasta oo xujada baxaysa ugu yaraan sideed iyo afartan saacood ka hor inuu diyaar ku ahaado oo xamladu ay gudbiso oo muxuu ahaye daalo eh, ba- barnaamijkii fo- confirm garayso kadibna loo gudbiyo ninka muxuu ahaaye makaatib alkhidma oo baasaboorradii xujada la diyaariyo laakiin waktigii oo labayo toban saacadood ama afar ilaa saacood ka yara ay ka hadhay haddaynu muxuu ahaye liisas iyo iyo baasaboorro eryano aan la yaacyaacno basaskii baa habsaamaya xujadii baa habsaamaysa falaydkii baa ka habsaamaya muxuu ahaa mardhow eh, xilligiisii iyo waqtigiisii dib uga dhacaya oo aan baxaynin Eh, si markaa wax waliba ay waqtigoodii ugu dhacaan waxaa loo baahan yahay in aynu hadda ka shaqeyno xamlad kasta iyo eh, mu- muxuu ahaayey eh, group kastaaba ay u diyaariyaan dadkii ka shaqeyn lahaa daalo oo muxuu ahaa runtii dee howlwadeenada ay nala joogaan ay hawshaa muxuu ahaa qeyb weyn ka qaataan Eh, falayd kasta iyo cidda ku baxaysa arrintaa in aada looga wada shaqeeyo arrinta kale aan baraarujinaya runtii waxa weeye eh, aan jecelahay inaan baraarujiyo eh, cabashadeedu nagu soo laalaabataa waxa weeyaan eh, xujaydu waxaa jira xujay fara badan oo doonaya inay noqdaan xilligoodii xilli aan ahayn ku laabtaan waxay ku odhanayaan markaa na hormari aniga falaydkayga ugu dambeeya ee hormari waxaa laga yaabaa dad muxuu ahaay runtii eh, eh, madaxa ama la maamuuso ama ma garanaysayay eh, markiiba si hawl yar ku gaari kara madaxda ama daala ha noqoto ama xamlada ha noqoto ama bicsada ha noqoto dadkaasi inaan loo dulmiyin xujada kale oo muxuu ahaa boosaskoodii xaaji aan ogeyn aan booskii laga bedelin xaaji kastaaba boos buu ku qoran yahay xaaji kastaaba maalin buu ku qoran yahay maalinta xaajigaasi uu ku qoran yahay inaan la bedelin oo xaaji weliba xilligiisa uu ku baxo laakiin haddii muxuu ahaayey wixii la kala saar saaro oo midna lasoo hormariyo dib- midna dib loo dhigo ee arrintaasi dulmi badan iyo culays fara badan iyo cabasho badan baa ka imanaysa runtii mana muxuu ahaa rin bannaan marka qof kasta qofkii duruuf gaara yeesha ee xanuunsanaya xaaladiisu ay adkaato ee loo helo boos xaaji dib u dhacay loo helo waa waa arrin gaara laakiin inay wixii wax dabiiciya iska noqoto muxuu ahaayey eh, la kala bedbedelo arrintaas arrin saxa maha annaga bictha ahaan dad fara badan baa nala soo hadla eh, daalo noola hadla eh, ha nala qaado eh, runtii muxuu aha baasaboorro badan iyo tigidho badan baanu haynaa hadduu qofku xamlad yahay oo xaaji caadi oo xamlad xaggeeda ka socda uu yahay annagu xamladdan kusoo celinaa waxaan idhahnaa xaaji baa tahay xujada waxaa ka mas-uula sh- eh, xamladaada guddoomiyahaaga iyo munadamkaaga dib ugu laabo iyagaa kula nidaaminaya waxaan annagu si toosa inaanu daalo ula xidhiidhno oo xujadii aanu shirkadaha ama xamladaha u daba marno oo aanu kala bedbedelno annagu bictha ahaan aanu dhex galno arrintaasi eh, runtii waa arrin aanu ka istaagnay mana samaynayno sidaas leeg maadaama xujada ay koob iyo tobanka kun iyo shanta boqol ba xamladuhu ka mas-uulka yihiin madaxda daalo lafteeda waxaan runtii ka rajaynaynaa in aanay xujayda u daba marin eh, muxuu ahaye xamladaha iyo shirka
guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho maanta waanageynta warkaan kiis xigta kulmi doono nabadgeliyo
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel